insha allah waxaan ku soo dhawaynayaa suldaan guuleyd oo insha allah maanta halkaa naga qaadi doono baar dheera nageyn doono suldaan kusoo dhawow asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu walaalayaal horta waa idin salaamay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu walaalayaal horta waa idin salaamay runtii idinma qaadayo baardheer idinma geynayo laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan idinla sheergareeyo dhowr waxyaabood oo ay ka mid tahay waxyaabo badan oo dadkii iga horreeyay ay ka hadleen oo ay ku jirto dhibaatada ummadeennii soomaaliyeed haysata iyo inta ay la eg tahay barnaamijkan maanta aan idinkugu nimid waxa uu yahay sida uu ku bilaabmay meesha uu hadda marayo iyo faahfaahin fara badan ayaa waxaa idiin soo jeedin doona anigii iyo saaxiibkii cabdirasaaq profesor cabdirasaaq marka intaasoo arrimood ayaan rabaa inaan idinla sheergareeyo ay ku jirto muuqaalo dabcan saaxiibkii cabdirasaaq ayaa muuqaalada baar dheer idinla sheergarayn doona marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan idinla sheergareeyo idinla wadaago waa run adeer thank you intii hadda ay ka hadleen dadkii igu horreeyey oo maxay tahay waxaa ka mida dhibaatada haysata wiilka iyo gabadha soomaaliyeed ee dhallinyarada ah ee ku nool soomaaliya ma aha kuwa inta jooga kuwa inta jooga dabcan waa la sheergaraynaa dhibaatadaas laakiin waxaan rabaa khaasatan inaan tilmaamo wiilka iyo gabadha soomaaliyeed ee dhallinyarada ah ee ku nool meel kasta oo soomaaliya ka mid ah sababta aan u leeyahay wiilka iyo gabadha somaaliya soomaaliya jooga waxay tahay annagu inaan ku noqonno soomaaliya ilaahay baa og inaan ku noqon doono iyo in kale marka waxaan rabaa sidii dadkii igu horeeya ay sheegeen realitygu inay tahay soomaaliya waxaa wax ka qaban kara dadka wax ku barta dhaqankeeda yaqaana la socda wacyiga ka jira soomaaliya wiilka iyo gabadha soomaaliyeed ee soomaaliya jooga waxyaabaha dhibaatooyinka haysta waxaa ka mid ah waxbarasho la-aan caafimaad la-aan humanitarian oo gargaar la-aan cadaalad la-aan social service la-aan security la-aan midnimo la-aan dowlad la-aan horumar la-aan dhaqaalo la-aan intaasoo idil iyo in badan oo aanan halkan kusoo koobi karin waxay dusha uga habsatay wiil kasta iyo gabarh kasta oo soomaaliyeed oo soomaaliya ku nool gado iyo baar dheere keliya kama hadlayo waxaan ka hadlaya soomaaliya oo idil marka maadaama dhibaatada ay jirto sababtii aan u bilownay ururkan somaali development foundation waxay ahayd waxa aan istusnay intaanoo dhibaato maadaama ay dadkeennii haysato annaguna dhallinyarada halkan wax ku bartay aannahay maxaan ka qaban karnaa waxaan isweydiinay dhibaatadan inay aada nooga ballaaran tahay runtiina aanaan wax badan ka qaban karin sidaa awgeed baan waxaan go'aansanay mid ka mid ah dhibaatooyinkaa jira bal in aan isku dayno inaan wax ka qabanno marka waxaan samaynay istaadi gaaban ama warbixin yar oo gaaban oo aan iska soo aruurinay istaadi ay sameeyeen hay-adaha un-ka w h o iyo hay-ado badan oo kaleeto waxyaabaha aan soo aruurinay way fara badnaayeen laakiin waxaan ka soo gooyey in yar oo aan is idhi waxay muhiim u tahay inaad aragtaan majority-ga dadka soomaaliyeed waa waxay ka yar yihiin labaatan iyo shan sano idonow inaad la socotaan idin kale majority-ga dadka soomaaliyeed waa labaatan iyo shan sano iyo intii ka yar waxaa taa ka sii daran dadka soomaaliyeed waxaa la yidhaahdaa waa sideed ilaa iyo toban milyan ama sometimes waxaa la gaarsiiyaa ilaa shan iyo toban milyan haddaad aragtaan istaadiga ay sameeyeen hay-adaha un-ka waxay leeyihiin four pointy two milyan ama almost boqolkiiba konton waa sideed iyo toban sano iyo in ka yar boqolkiiba konton in ku dhow waa sideed iyo toban sano iyo in ka yar maxaa intaa dheer waxaa intaa dheer boqolkiiba lixdan dhallinyarada soomaaliyeed ama wiil ha noqdo ama gabar ha noqdo wax camala ma hayaan waa shaqo la-aan wax waa soo toosaan waana seexdaan maxay samaynayaan oo camal u noqon kara marka waa isla garanaynaa waa qorigii inay qaataan waa inay isbaaro dhigtaan waa inay dhibaato abuuraan ilan waa dhallinyaro oo energy badan baa ku jira they have to use that energy for somewhere haddii marka camal kale iyo waxbarasho iyo shaqo aysan haysan midda ay u isticmaalayaan of course waxaa weeyaan inuu violence sameeyo hadda maraykanka aan joogno haddii dhallinyaradu aysan waxbarashada aadin oo ay high schoolka ama joobgareeyaan ama aysan kollejyada aadin midda ku xigtaa oo ay samaynayaan maxay tahay violensigii baa kor u kacaya soo maaha violensigii baa kor u kacaya waa xaqiiqo marka maxaad moodaysaa boqolkiiba lixdan dhallinyaro soomaaliyeed oo aan wax ay qabtaan aysan jirin violensigu meesha aan joogna ayuu tegay waxaa intaa sii dheer boqolkiiba afar iyo toban in ka yar baa dhallinyarada soomaaliyeed waxbarasho ka aada dugsiga hoose dhexe dugsiga sare jaamacadi kuma jirin markaan aan samaynin laakiin jaamacaddu waa kooban tahay inta jaamacadaha aado waad waad garan kartaan idinkuba marka dugsiyada hoose dhexe iyo dugsiyada sare waxaa aada in ka yar boqolkiiba afar iyo toban waa fact study ay sameeyeen hay-adaha u n d p da iyo hay-adaha kale u n ta waxaa taa ka sii daran boqolkiiba siddeetan dhallinyarada soomaaliyeed maadaama boqolkiiba afar iyo toban in ka yar aysan waxbarasho haysan boqolkiiba siddeetan in ka badan baa waxbarasho la-aan ah boqolkiiba siddeetan in ka badan ayaa waxbarasho la-aan ah literacyga soomaaliya haddii aad fiirisaan statisticskan waxaan ka soo helnay human index human development indexka ay u nta samaysay nineteen seventygii literacyga soomaaliya wuxuu ahaa five percent kor baan u kacnay boqolkiiba konton ayaan gaarnay nineteen eigii haddana nineteen ninety five kii hoos ayaan waxaan u dhacnay in ka badan boqolkiiba oo konton waxaan gaarnay boqolkiiba labaatan iyo afar two thousand five kii stadigan ay samaysay u n d t du waxay yidhaahdeen boqolkiiba saddex iyo toban ayaa waxaa maraya literacyga ee dhallinyarada soomaaliya ama soomaali ahaanba guud ahaan marka waxaa ka soo shan sano ka hor ayaa stadigan la samey marka maanta dabcan waxaad arkaysaa numberka maadaama uu hoos u socday inuu kasii hooseeyo numberka boqolkiiba saddex iyo tobankaas marka walaalayaal waxaan rabaa aqoontu waa daawo aqoontu waxay daawo u tahay waxyaabihii faraha badnaa ee aan hore u xusay oo haysta dhallinyarada soomaaliyeed marka aqoontu waa daawo sababtaan u leenahay waxay tahay qofku hadduu aqoon leeyahay inkastoo ay jirto differences oo ama aad kala ra'yi duwanaan kartaan laakiin waad fahmaysaan qofku hadduu wax garanayo waad fahmaysaan meeshu jooga ha joogo luuqaduu doonaa ku hadlo ururkan s t f somali development foundation waxaa la aas-aasay two thousand five kii waxaana loo aas-aasay in aan isku dayno inaan ka qayb qaadano dhibaatada waxbarasho ee haysata dadka soomaaliyeed gaar ahaan gado qaabka uu u dhisan yahay waa sida aad aragtaan oo executive executive committee uu leeyahay uu guddoomo u yahay dr wasame iyo board iyo general assembly sanadkiiba hal mar ayay waxay sameeyaan annual conferencigooda ujeedooyinka ururkan waa intii aan hore u xusay oo ah inay isku dayaan inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka waxbarasho caafimaad social services iyo wixii lamid ah accomplishmentigii ay samaysay afartii sane ururku jiray waxaa ka mid ah waxaan samaynay shirar badan oo ay sidaan oo kale aan usoo abaabulnay oo aan isugu dayno ummadda soomaaliyeed inaan iska dhaadhicin inaan ka dhaadhicinno soomaalidii hadday ku heshiin weyday arrimihii siyaasadda waxaa xaqiiqo ah inaan ku heshiin karno in aan dhinacii waxbarashada iyo developmentiga iska kaashano gobolku doono iyo degmadu doono ha ahaado iskuullada aan wax ka qabanay waxaa ka mid ah ceelcadde buurdhuube garbahaarey kismaayo iyo in kale oo badan marka annual conferencegeeni koowaad oo two thousand five kii aan qabanay sawiradiisii dad aada u fara badan ayaa kasoo qayb galay two thousand six kii 2007kii isla 2007kii mid kaloo aan qabanay 2009 waxyaabaha aan qabanayna waxaa ka mid a waxaan ugu yeernay diaspora mobilization diaspora mobilization macnaheedu wuxuu yahay dadka diasporaha ah waa dad waa meesha keliya ee ummadda soomaaliyeed ay ka dhiman weyday ayadoo civil war uu ku jiro dhibaato aada u fara badan ay haysato meesha keliya ee dadka soomaaliyeed ay ka dhiman waayeen waa diasporaha sidaas darteed waxaan isku daynay inaan dadka diasporaaha ah aan ku inkorage garayno inay dhibaatooyinkan jira ay wax ka qabtaan diasbaruhu waxyaabaha ay sameeyaan waxaa ka mid ah remittansiga waxyaabaha la yidhaahdo u n d g da ayaa samaysay stadigan laftirkeeda two point three billion dollar oo ama in ka badan boqolkiiba saddex iyo labaatan ayay ku contribute gareeyaan ummadda soomaaliyeed hooyadiisa iyo waalidkiisa iyo relativeskiisa iyo saaxiibadiisa waxay lacagtaasi ka badan tahay waa waa shan sano ka hor baa la sameeyey waxay ku laba jibaarmataa humanitarianka ka yimaada hay-adaha kale ee aan dawliga ahayn waxyaabaha kale oo ay diasporada sameeyaan waxaa ka mid a ganacsiga ka socda soomaaliya horumarka ka socda soomaaliya horumarka ka socda soomaaliya iyo iban xataa dowladaha la sameeyayo nabadgelyada marka la doonayo dadka ugu faraha badan ee gacanta ka geysta waa dadka dibadaha jooga marka sidaa darteed baan waxaa nidhi dadka diyaasaruhu sidoo kale waxay ka qayb qaataan dhibaatada ka socota soomaaliya marka waxaan ugu yeernay diyaasaruhu waa mindi laba af leh oo haddii ay xumaanta dhinaceeda inay oloolihii dagaalada ka qayb qaataanna ay suurtagal tahay horumarkii iyo nabadgelyadii inay ka qayb qaataanna ay- ay suuragal tahay waxaan rabay in aan u istaagno adinkana aan idinka codsanay inaad sidoo kale u istaagtaan dadka diaspora ah inay isku dayaan inay ka qayb qaataan horumarka iyo waxbarashada dadka soomaaliyeed exambliska dadka diaspora ay qaadaan ay ay samayn karaan waxaa ka mid ah iskuulkan yarka ee aad aragtaan ee cariifka yarka ah oo ulaha laga sameeyey a b c da ciyaalka loogu dhigayo waxaa aas-aasay nin saaxiibkaya oo ka tegey indiana gobolkan la yidhahdo indiana markii uu tegey wuxuu go-aansaday asagoo hooyadii soo booqanaya magaalada la yidhaahdo caabudwaq wuxuu go-aansaday wuxuu arkay magaaladu inaysan wax iskuula lahayn adliif inay tahay kii markuu arkay magaalada wax iskuula inaysan lahayn ayaa wuxuu go-aansaday inuu bilaabo iskuulkii ugu horeeyey magaaladaas caabudwaq saddex sano kabacdi iskuulkaas sidan ayuu u egyahay waa saddex sano kabacdi iskuulka aad aragteen oo cariifka ka samaysan oo saaxiibkan uu bilaabay sidan ayuu u egyahay waxaa dhigata markaa dhiganaysay ilaa shan boqol iyo labaatan iyo afar ardayood annagu waxaan ka caawinay dugsiga sare oo ay dhiganayso ilaa boqol iyo labiyo toban iskuulkaas quruxiisa aad aragtaan waxaa bilaabay hal nin oo dhalinyaro ah iskuullada aan caamin- caawinay waxaa ka mid ah iskuulka la yidhahdo ceelcadda ee ku yaalla magaalada gado ee gobolka gado waxaa dhigatay ilaa afar boqol iyo labaatan arday dugsiga sare waxaa dhigatay ilaa boqol iyo toban arday waxaa ka siiya iskuulkan wuxuu ku yaalaa magaalada la yidhaahdo buurdhowe wuxuu ahaa gacanta midigta before aad aragtaan wuxuu ahaa iskuul markii hore socday nasiib wanaag ama nasiib daro cariifka yarka ay aad aragtaan ayadoo ardadu ay sidaa ku dhigato ayuu ka gubta dabbaa qabsaday iskuulkii waa gubta waa nala soo xiriireen waxay yidhaahdeen iskuul yar oo cariisha baan lahayn dabbaa naga qabsaday ardadii meel ay wax ku bartaan ma laha waxaan u istaagnay inaan ka qayb qaadanno sidii iskuulkaa dib loogu soo dhisi lahaa iskuulka aad aragtaan ee hoose waa iskuulkii cusbaan ee loo dhisay waa cariish weli mitirkubuwo cali ee la dhihi jiray afar kun oo dollar ayuu konsigareeyey annaga iyo waxaa ka qayb qaadanay ururo kale oo hibdo ay ka mid tahay ardadu hadda sidaa ayay wax ku barataa marka arano midaan ay idhaahdo nasiib wanaag iyo nasiib darro inuu ka gubto maanta ardadu kuraas bay ku fadhiyaan darees qurux badan ayay qabaan arday aada u fara badan ayaa ka qayb qaadatay iskuulkaas ilaa laba boqol iyo konton arday ayaa dhigata iskuulka kismaayo ilaa boqol iyo sagaashan iyo sideed arday ayaa dhigata waxaa la yidhaahdaa adult literacy waxaan isku dayeynay in bal dhalinyarada qoryaha wadata in inta la isku dayo in qoryaha laga dhigo ay u soo jeestaan waxbarashada ilaa qofkii haddii aad waxbarto waad fahmi karaysaa soo maaha marka iskuulkaas ilaa boqol iyo sagaal iyo toban arday ayaa dhigata dugsiga sare ee baar dheere waxyaabaha encouraginka ee arrintan runtii anarsiga badan noo siiya waxaa ka mid ah ardadii ugu horeysay ee kasoo qalijibisay iskuulkan shan ka mid ah china ayay waxay ka dhigtaan medical doctors shan ka mid ah waxay china ka dhigtaan medical doctors marka iskuulkan annaga ayaa wax ka bilownay ururkan somali development foundation marka markii ardada ay soo qalinjibiyaan waxaan jeclaan lahayn inay ayaguna sidoo kale nagala qayb qaataan ololaha waxbarashada ee aan wadno iskuulkan caawudwaq ayuu ka dhisan yahay ardada diiwaankooda iyo picture i d-gooda arday fara badan ayaa dhigata dugsigan waa dugsiga sare ee caawudwaq waxyaabaha aadka encouraginka u ah waxaa ka mid ah maalin maalmaha ka mid ah aniga oo presentationkan jeedinaya meel ayaa oday aan aqaano baa inta soo istaagay wuxuu yidhi adeer gabadha anaa dhalay waa gabadhaydii wuxuu joogaa magaalada columbus ohio marka wuxuu igu yidhi dugsigaasna waxaa ii dhigataa afar aan dhalay oo wiilal iyo gabdho isugu jira marka insha allahu tacaala ayaguna jaamacada ayay gaari doonaan waxaa kuu soo horay barnaamijka jaamacadda ee aan wadno waxaan bilownay two thousand eightkii waxaa dhigata waa barnaamij curdan ah waxaa dhigata toddobaatan iyo toddoba arday oo aan wa- ugu yeernay ee sa- sagaal iyo labaatan ka mid ah ay dhigtaan nurse training ee soddon ka mid ah ay dhigtaan computer training ee sideed iyo toban ay dhigtaan business administration dufcaddii ugu horreysay insha allahu tacaala waxay qalin jebin doontaa ee bishan dhammaadkeeda future planka dhul waxaan u iibinay ilaa soddon iyo laba hektar inuu eka- ekar inuu yahay aan u malaynayo waxaan ka iibinay banaanka baar dheere waa dhulka aad aragtan ee arigu daaqayo insha allahu tacaala goolkeenna fog wuxuu u ekaan doonaa ee naqshada aad aragtaan dhinaca midigta ayuu u ekaan doonaa insha allahu tacaala waxaa faahfaahintaan noo jeedin doona professor cabdirasaaq marka asaga ayaana ku wareejin doonaa insha allahu tacaala